barashada xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta ayaa ah shaqo abuur wanaagsan oo noloshiisa uu ka maareyn kara qofka barta nooc ka mid ah shaqooyinka xirfada gacanta dhalinyarada soomaaliyeed oo ah kuwa ugu badan bulshada ayaa waqtigan ah kuwa xooga saara barashada xirfadaha farsamada gacanta taasoo ay u arkaan inay muhiim u tahay noloshooda shaqala-aantana ay kaga bixi karaan qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay barashada xirfadda farsamada gacanta run ahaantiiniyo waa aniga waxbarashadeeda waxaa waaye waxaan ka soo bartay xaruntan k t i labada kun iyo labaatanka weli iyadoo wax ka dhimantaan galay oo ardaydii hal sano ay dhammaysanayeen marka wallaahi run ahaantii markii aan galayana waa waxa ii geeyena waa baahi xifradooyinka loo baahan yahay oo shaqada ah markaan tagana wallaahi anagoo ka shaqaynayo meesha oo dhiganayo wax baranayo ayaan haddana shaqaynayay oo xifradan aan ku shaqaysanayo solar systemka kow ahaantii shaqo aan bilaaw aan ka bilaabay maamuus hotelkan maamuus ay dhahayaan aan solar u bilaawnay kadibna dee hay-adihii iyo kulli meelahan kale aan u gelinay alxamdulilah wallaahi run ahaantii haddana aad baan ugu shaqaysanaa xifraddii meeshiina waan dhameeyey labada kulaati koogaan dhameeyey haddana magaalada ilmahaygii iyo kulli wixii waxaan ku biishaa solar systemkaas xifraddiisa wallaahi waxaa igu dhiirigeliyey shaqala-aan ka jirta magaalada ilaan magaaladii waxaan arkay dhallinyaradii camal aan haynin aan waxba aan haynin oo iska fafadhiyaan marka waan fikiray anagoo shan dhallinyaro ah waa iska waan baxnay k t i aan tagnay dhallinyaro wax baranaysaan aragnay marka anagana hamyaan u hayna dhallinyarada dhanoo wax baranaysay labaatan iyo shan qof anagoo shan qofaa kasoo baxnay run ahaantii shaqala-aantaan ugu dhiirigelisay haddana wallaahi alxamdulilah waa meel sare aan ka joognaa qoladan shiineyska hadda qandaraas aan kasoo qaato oo jiraa oo dad ila shaqeeyo dhobley solaraan soo geliyey wallaahi maasha allah hadda waa dhalinyaro badan oo aan waxba hayno derbiyaa iska fafadhiyo intaan u yeeriya kaaliya shaqaysana qaar waan tababar waa shaqaystaan qaarna hadday ila shaqeeyaan marka run ahaantii horta waxaan dhihi lahay dhalinyarada waxaan kubawaayin lahay in ay shaqadan xifradda gacanta laga baranayo inay aada ugu shaqaystaan oo ama bartaan dee meelahii darba fadhiga iyo wixii balaamicindarada iska joojiyaan muqaadaraad wallaahi marka hore horta aan imaanaya waxaan u malaynaya inaan waxba meesha laga baranaynin oo iska ciyaar oo waxyaabo iska ah haddii anigana waxaa iga go-need inaan wax barto kow markaan imaanaya caqabadda horta aan la kulma waxay ahayd meeshiiyo waxaan imaanay cashiradii bilaabmeen cashirada markay bilaabmeen macalinkii meeshii dhigaayey anugu imaanay macalinka wuxuuna dhahay buugiina keena cashirada oo ku barteen saddex maalin markaaan madadaalinaynay maalinta ka dambe waxaan dhahay banaanka u baxa run ahaantii banaanka markaan u baxnay wax aan sameyno markaan garan waynay ah xasan aan soo wacnay waxaan ku dhahnay anigo macalinka anaga qabo maadaama meesha anaga gadaal aan kasoo galnay haddee cashirna ma hayno buug aan ku dhiganay meeshaana haddee inaan noqonaa laga yaabaa dhallinyarada ugu fiican inaan noqonaa laga yaabaa ee macalinka naga la hadal sidii yaa marka meesha anaga nalagu buushgareeyey kadibna waxaan noqonay dhallinyarada shanta ardayo ugu fiican oo magaalada ka shaqeyso macalinku ku faana noqonay oo magaalada ka shaqeeyo marka run ahaantii dhallinyarada waxaan ku bogaadinayaa in ay wax walba u samraan dulqaadna